haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya
waayahay ibraahimow haddaan soo qabto dhambaalka ugu horeeya dhambaalkan waa tahaniyad aroos waxaa la yidhi waa tahaniyad aroos oo farxad leh waa tahay dadka dirayana waxa ay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo saynab axmed maxamed iyo nuura axmed maxamed leyla cumar axmed farxiyo cumar axmed iyo quraysh maxamuud waa quraysh maxamed maygaag mubaarig maxamed maygaag iyo mawliid maxamed maygaag mawlid axmed maxamed iyo hooyo ruun cismaan geelle iyo hooyo sabaad axmed maxamed dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan cabdiraxmaan axmed maxamed iyo cawaadif cumar axmed waxay ku aqalgaleen magaalada hargeysa nasro maxamed axmed mahado maxamed axmed nimco maxamed axmed abshir maxamed axmed cawil maxamed axmed liibaan maxamed axmed sudays maxamed axmed cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed aadan xasan axmed iyo maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed ardo xasan axmed hooyo safiye faarax xuseen iyo hooyo isniino dhaqane waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyo dhalasho halkan ka gaarsiiyaan qaasim xasan axmed iyo marwadiisa hodan oo wiil uu ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi uu loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggan waxaa leen allah ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta ugu horreysaan idiin soo qabanayno waa beerqaad waxaa wadajir u qaaday yaasiin axmed digfer iyo saare siyaad
ubax soo baxaayo sida bilicda roobka inayahay bildhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobka isoo bidhaante timahaaga baxaaye barbarada ka dhacay bangooray la moodiyo suniyaasha baaxi wejiga lagu badhgooyiyo timahaaga baxay barbarada ka dhacay baangoori la moodiyo suniyaasha baahi wejiga lagu badhgooyiyo bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda bacaroorka naasahay biir qaaday anigay bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda bacaroorka naasahay biir qaaday anigay adaa beeri caashaqee baxnaani adaa damqii bogtee adaa damqii ibogsi adaa beeray caashaqee baxnaani adaa damqii bogtee adaa damqii
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray nuuridiin qaasim cabdulaahi cabdifataax qaasim cabdulaahi iyo cabdirasaaq qaasim cabdulaahi iyo cabdicasiis qaasim cabdulaahi cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi injineer borow cabdiweli faarax bare salmo maxamed cabdulaahi muuse muumin ismaaciil hooyo deeqo maxamed faarax hooyo nuurto cumar sheekh dhammaan reer qaasim cabdulaahi waxaana ay jecel yihiin inay tahniyeed u diraan sharmaarke qaasim cabdulaahi iyo nasteexo macalin cabdi oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey qaali sharmaarke waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii waxtara aamiin heesta labaadna caasha noo raaca heesta labaad ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno ibraahimna waa heesta halkudhageedu yahay shamis waxaa qaadaya fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba
waa tahay intaas haddaan uga gudubno heestaasi dhinaca dhambaalada ayaan mar kale u leexanaynaa dhambaalkanna waxaa ugu horeeya dadka soo diray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa dalka jabuuti cabdiqadar shariif daahir iyo sharmaarke shariif daahir mukhtaar shariif waa mukhtaar bashiir shariif cumar iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiweli shariif cashir iyo axmed hiire bashiir shariif cumar iyo axmed yaasiin shariif yuusuf iyo cabdi mursal shariif yuusuf waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdi waa cabdiyare shariif cashir iyo maxamed shariif maxamed fuure baa la yiri iyo axmed shariif maxamed fuure iyo dhambaalka waa laga buuxaa maxamed gurdan shariif daahir iyo muxyidiin shukri shariif axmed laba laba ayaa laisugu soo qabtay ma qoraalkaa saas noqday mise waa si kale waayahay waa aadan bashiir shariif axmed iyo deeqo shariif cabdi iyo cabdi cabdulaahi shariif cali xaashi iyo war dhambaalkuuba sii furfurinaya markaan israhda wuuba dhamaaday waaya balan ku dara raxmaan shariif maxamed iyo maryan shariif bashiir iyo koos shariif mukhtaar iyo seynab shariif mukhtaar waxaa dhambaalka ugu dambeeya khayro shariif cumar iyo dhammaan baa la yidhi asxaabta reer harleedi waxaan hambaliyo u diraynaa bay yihahdeen inagoo isku duuban xuseen shariif maxamed nagayle iyo nasteexo shariif cabdulaahi oo uu wiilgu dhashay dalka soomaaliya baa la yidhi gaar ahaan magaalada garoowe waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara annagana waxaan leenahay aamiin heesta markanaan soo qabanayo ibraahino waa heesta halkudhageedu yahay qarow jacayl waxaa qaadaya fanaanka siyaasiga mid saddexaad haddii aan ku daro oo kaftan ahna majaajiliistaha maxamed cumar dalxa
nimayo ma qumani waayada qarow bay dilayeen quma leylkii baan qayliyaa sidee waxay qaniineene qalbigaygii baa lala teegaye qaaliga ahaaye waxaan qurquriya mooye jirku diidyey qadadiye inuu eebbahay qoorta idin surin midkan i qoolaabay qur-aanka iyo salliga igu aqhriya balinan qaboobaaye dhaqaday habeenadan qolkiisii maa ugu tegay qabrijan maa ila koray dibax qaday habeenadan qolkiisii maa ugu tegay qacindaan ku siiya qosol gariir maa igu dhacay dhulkuna may qaadi waa qacindaan ku siiya qusul gariir maa igu dhacay dhulkuna may qaadi waa habeenka qabowgii qoraxdan ka dhuumaan u qaamiyo digleeyo oo ilayn ilayn waa qamuuyo xumaan qarsanaye habeenka qabowgii qoraxdan ka dhuumaan u qaamiyo digleeyo oo ilayn aa ilayn waa qamuuyo xumaan qarsanaye intaan qoray adduunkeen xalay qayb uu kala dhigay intaan qoray adduunkeen xalay qayb uu kala dhigay qabiyamaan isdiido quruxdiyo aqoontana ilaaheenna qadiri ruux buraama siiye uu qaybiya intaan qoray adduunkeen xalay qayb uu kala dhigay intaan qoray adduunkeen xalay qayb uu kala dhigay qabiyamaan istiidyo quruxdiyo aqoontana ilaaheenna qadiri ruux quraama siiye uu qaybiyaa qawl baxay la moodyahay qurayshtii haweenka ay naftaan kugu qar weysaa miyay ka qarsoon tahay qawl baxay la moodyahay qurayshtii haweenkaay naftaan kugu qar weysaa miyay ka qarsoon tahay
qowl baxay la moodyahay qurayshtii haweenkaay naftan kugu qarweysaa miyay kaa qarsoon tahay intaas ayaan ku dhaafaynaa codka fanaanka siyaasiga maxamed cumar dalxa iyo heestii qarow jacayl mar kale dhinaca dhambaalada dhegeystayaashay soo dirsadeen ibraahim oo mid aad heysid
dhambaalkana waxa uu nooga yimid axmed inshaar cabdi gorod maxamed yare shariif cabdulaahi ayaan le cabdi mursal iyo shariif mawlid shariif cabdulaahi iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo maxamed dayax shariif maxamed nuur iyo axmed weli cabdiraxmaan ardayda sahan software center iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay hambalyo si wada jir ay u gaarsiiyaan maxamed shariif cabdulaahi iyo deeqa cabdulaahi oo wiil uu ugu dhashay cusbitaalka weyn ee magaalada kismaayo wiilkaasi allah ka dhiga ay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax taraa heesaan soo qabanayno waa codkii xalimba khaliif magool arrin igu fidaa igu dhalo eraygaadi tidhi eeguu noqdo wadnahay afgo eraygaadi tidhi eeguu noqdo wadnahay afgo anigoo dhintiyo anigoo dhintiyo ilka garoon aflaga dadaad iqudhay edigu tidhe aflaga dadaad iku dhaye edigu tidhe casalkaba hurdada anigo ku araguma unsade sidaarankan asalkaba hurdada anigo ku araguma unsade sidaarankan ku ololaya inaansa adaigu silo arrinkayla qabo ku ololaya inaansa adaigu silo arrinkayla qabo admaigu silo arrinkayla qabo ruuxa aan arkay shuqabaata oon kaga uursama erligi oo ifqaba ruuxa aan arkoon kaga uursama ilmiyo ifkiyo erligi oo ifqaba kuma uu mareyn aansa adnaigu silo arrinkayladabo kuma umaneynansa haddana waxaan uga gudbaynaa heesta iimaanso iyo codkii xaliima khaliif magool weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasidha bay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasidha bay dhabarkaaga ismigiyo wanuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu kafkaaga xaxaawaa ku dhacayaa ilhigu
heestaan ugu dambaysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ee dhegaystayaashaan usoo qabanayno waa heesta alkudhageedu yahay dheeha iyo codka fanaanka da'da yar daa'uud xanfar iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo ismigiyo wanuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigaysu kafkaaga xaxaawaa ku dhacayaa ilhigu wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda gababla xanuubooda ya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugudira lishaan wadaagtaani ilhiidi dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso sedhehedhe dhansadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee, codka kugu dhigay, galashaan wadaagtaani ilhiidi dherarkayu jugaagan fanaanta dalkaaga dayaa'igu mayalag naanadiga ku fido dhamays quluxay dherarkayu jugaagan fanaanta dalkaaga dayaa'igu mayalag naanadiga ku fido dhamays quluxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan ruxiyo naftaada hanagtay dibatada ka dhowguudu ku dhigan jacaylkaagii ilgeedi dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan ruxiyo naftaada hanagtay basada ka dhowguudu ku dhigan jacaylkaagii ilgeedi warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheeri ilishaad wadaagtaani ilgeedi warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda kaana